SBS Radio.
runtii qabowgani waa qabow aada cajiib u ah runtii wuxuu ahaa qabowgan qabow waa markii ugu horreysay anoo kolley shan iyo labaatan sano aanu min- minneapolis deganahay ma soo marin balse dadka arrintan falanqeeya oo dadka maraykanka ahi marka ay ku waramayaan waxay leeyihiin almost lixdan sano ka hor baa noogu dambeysay wax waxaan oo kale ah idaacadahu saasay leeyihiin qabowgani waa qabow runtii aanan hore weli u arag baa markii u horeysay oo afar maalmood oo toosa uu qabownahayo oo aanu ka hooseyno eh, mataqaana qabowga minus ama mataqaana eh, qabowga wuxuu kala qaybsamaa eber baa u- u- buu ka bilowdaa Eh, korna waa balas hoosna minus ilaa twenty buu tagaa annaga marka wuxuu nala tegay ilaa minus thirty buu nala tegay waa meesha u hooseysa bal badanaa dadka waxaa laga yaabaa inay minus minus thirty aysan fahmin Eh, fridge-ka gurigaaga ku jira qabowgiisu waa eh, eber bu- waa eber weeye marka aad rabto inaad hilibka mataqaana aad ku xaraysato balse minneapolis wuxuu noqday labaatan iyo laba jeer ama labaatan iyo shan jeer fridge-kaaga qabowgiisu buu kasii badan yahay marka taasaa rabaa inay dadku fahmaan picturekaas runta qabowgani wuxuu ahaa qabow halis ah ee iskuuladii baa la fasaxay markii u horeysay shan iyo dhowr iyo labaatanka sano aan joogay sidoo kale waxaa la fasaxay eh, jaamacadihii waxaa la fasaxay eh, dhammaan goobihii shaqada la fasaxay Eh, dhammaan dadka waxaa lagu wacyigeliyey in ay runtii dhar fiican xirtaan inaysan guryahooda ka soo bixin in qofku xataa hadduu soo baxa uusan afka kala qaadin si hawada gashaa ay saameyn eh, shafkiisa iyo xabadkiisa ugu samaynin runtii qabow aada u sarreeyuu ahaa waa gartay marka eh, marka la leeyaho kale dibadda ha u soo bixinina ma ah, barafkiibaa meel walba buuxiyey waan la socon karin ba mise waxaaba loola jeedaa qofka laftigiisa laga yaabaa in eh, dhibaato caafimaad eh, ku dhacda haddii dhar fiican uusan qabin runtii waxa yaabaha eh, xiisaha leh oo runtii eh, baahin la fahmo waxa weeye waa markii ugu horreysay oo aan kolley dhowr iyo labaatankii sano aan halkan deganayn aanu aragnay barafba maba yaalla wax baraf la yidhahdo hadda maba jiraba Eh, state of minnesota eh, baraf ma jiro minneapolis ma jiro iyo sa- iyo ma- magaalooyinka nagu xeeran Eh, barafka waxaa hadda laga sheegaa illinois iyo jacaca ay halkaasi u badan yihiin ilaa canada halkaasu aaday laakiin anagu qabowe waxa hadda nahaya baraf ma aha qabowgani tirada inta ka batay oo ka batay oo ka batayba wuxuu gaaray in la yidhaahdo afka ha kala qaadin banaanka haddaa u baxdid macnaheeda waxa weeye qabowga hadduu afka aad kala qaado waagii hore jirkaa laga waardiyeyn jira waxa la dhihi jira dharha loo xirto waxaa laga hadlayaa hadda waxa weeye afka ha kala qaadin si sanbabkaaga us- iyo wadnahaagu aysan dhaqso u istaagin qabowga jira awgiis marka ma ahan mataqaanaa baraf meesha yaalle ee qabowgii jiray baa wuxuu gaaray heer kulkii heer qabowgiisa wuxuu gaaray in qofka hadduuba afka kala qaado inuu wadnaha iyo qeybaha uu ku jirtuba ay fadhiistaan waa gartay marka guud ahaan sidee u saameeyey shaqooyinka iyo iskuullada qaarkood waxaa tiri waa la xiray ma magaaladoo dhan baa eh, dadka istaagay iyo taraafikii mise weli howlaa socda Een, runtii maanta way soo maanta oo maanta- maanta oo maalin khamiiseed ah runtii een, wuu isdhimay mataqaana qabowgii waa maanta markii noogu horreysay aan soo baxnay maanta waa negative six Eh, runtii waxaan u muuqanaa markaan banaanada dadka isku wareysanay inay samar tahay camal baanu isku wareysanay waana minus six oo runtii minus six wuxuu ahaan jiray wax wax laga naxuu ahaan jiray laakiin dadki waxay la noqotay inay maalin eh, samar ama maalin mataqaana qoraxi jirto la isu arkay marka maalmihii afartii maalmooda lasoo dhaafay baa waxay ahayd maalmo runtii aada khatar u ah maalmo mataqaana aan lasoo bixi karin maalmo waxay ahayd iskuullada aan la aadi karin shaqooyinkii qof walba baabuurta iskuulladii waa la fasaxay eh, transportationadii waaweynaa waa la joojiyey eh, diyaaradihii ma soo degaynin Eh, dhammaan waxaa bandow laga dhigay eh, erya dhul wixii socdayba qof un markaa naf ka maarmi waayey oo mataqaana ama caanuhu ka go-een oo gaarigu markaa inta u kacay eh, ka raba inuu ilmaha caano usoo qaato maahane iyo qof mataqaana isbitaal loola ordayo maahane qof iska bixi kari ma jiri ma jiri karin taas maalmihii afartii maalmood u dambeysay waa gartay dadka soomaalida ah oo dabcan ka yimid eh, waddan kuleyl oo qabowga noocaan oo aan arag sidee ula qabsadeen adigu hadda sanado badan baa deganayd laakiin guud ahaan soomaalidu qabowga noocaan iyo cimiladan see ula qabsadaan runtii waa adag tahay runtii dadku hada waa mar haddaad eh, firinjeerka dhexdiisa ku jirto waad ku khasban tahay in sida dadka u nool yihiin aad ula noolaato balse dadku badanaa eh, runtii waxyaabaha qabowga aan ka barna waxaa ka mid ah waqtiyadii annagu aan nimid eh, qabowga qofku marka uu maqlo qabowga jirkiisa isu diyaarinaya inuu isdifaaco oo wuxuu isleeyahay qabowgan baasoo la sheegayo goormuu jirkaaga ku dhici doona marka eh, resistancyga ama mataqaana difaaca qofka jirkiisu runtii aada buu u adag yahay badanaa dadka wuxuu kaga saameyn badan yahay dadka cusub dadkii hore sababtoo dadka hore qabowgu way fahamsan yihiin jirkooda wuu dabcay eh, runtii mataqaanaa eh, way dhibsanayaan dadka cusub waxaa moodaaba inay jirkooda difaaciisa inuu aada u sarreeya aad moodaayo mi qof walbo aad magaalada ku aragto oo dadka cusuba ka waran markaa tiraa iyo baqdintii dadku ay sheegayeen weli ima soo gaarin buu leeyahy marka macnaheeda waxa waaye resistanciga jirkiisu baa weli nool madaxanaga weli kama u degin oo isma lahan qabowgan umuu arko wax weyn oo dhacaya uma arko sababtaa waa wax uusan hore u aqoonin oo jirkiisa uusan aqoonin marka waa opposite bay noqoto dadkii wadanka ka cusbaana jirkooda waa isdifaacayaan oo dadka ugu badan banaanada soo baxbaxaya iyaga wey qolyahani kaleoo mataqaana wadamadan ku raagay dadka baqayo oo gudaha ku jira waa dadkaas waa garta tan u dambaysa mar kastoo qabow badan oo noocaan oo kale ama kulayl badan yimaado waxaa dib u bilowda dooda ku aadan isbeddelka cimilada oo siyaasiyiinta iyo xisbiyada kala duwan oo waddanku ay ku kala duwan yihiin doodaha noocaasa markiiba ma bilowdeen runtii arrintaasi sidaad ogtahay global warmingka waxaa aada runtii u qaadaa dhiga oo qolyaha dimuqraadiga ah aada run arrintaa uga hadla oo isticmaala in mataqaana green oo mataqaana aada uga fakera in mataqaana dhulka beeraha la la hagaajiyo dhirta la hagaajiyo waxaas oo dhan la hagaajiyo badanaa qolyaha republicaanka ahi way kasoo horjeedaan waxay yidhaahdaan because ayago industriga waxay ku jiraan ama mataqaana warshadaha sameeya shidaalka iyo waxaas ka shaqeeyabay lacagaha u badan ka sameeyaan waxay yidhahdaan waxa la yidhahda global warming ma jiro because ganacsigooda ka hor imaanaya arrintaa marka qolyaha republicaanka markaad idaacadaha iyo meelaha badan fiirisid runtii waxaad moodaa inay dib usoo noolaanayo leeyihiin dadkii aaminsanaa in global warming jiro oo mataqaana qabowgu iska tegay ha ku cibro qaateen waxaan inaysan global warming ahayn ee runtii qabowgu hadda soo badan doono wixii hadda ka dambeeya si ay dhaqaalahooda iyo waxooda mataqaana runtii ay u difaacdaan
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.